biidni illaahi tabaaraka watacaala markaa khudbaddeennan qodobo ilaa tobana oo ku saabsan sababaha lagu gaadho ducada malaa'igta ayaan jeclaystay naftayda iyo walaalahaba inaan xasuusiyo alxamdu lilaah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastagfiruh wanacuudu billaahi min shuruuri anfusina wamin sayi'aati acmaalina man yahdihi illaahu falaa mudila lah waman yudlil falaa haadiya lah واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعادني الله وإياكم من الفتن والضلالات أيها المسلمون عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه في السر والعلانيه مراقبة من يعلم أن ربه يسمع ويراه أيها المسلمون عباد الله إن من سعادة المرء في الدنيا والآخرة أن يحبه الله تعالى فيحببه إلى أوليائه فيدعون له بظهر الغيب وكم من إنسان رفعت درجاته وكفرت عنه سيئاته بدعاء الصالحين له بظهر الغيب فالعاقل الذي يقدم الخير والإحسان للقريب والبعيد لعل أحدهم يدعو له دعوة فيبلغ بها مراده ولكن الأعظم من ذلك أن تدعو لك الملائكة المقربون أن تدعو لك الملائكة المقربون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فدعاؤهم مستجاب لا شك فيه قال ابن بطال معلوم أن دعاء الملائكة مجاب ikhwaani fi illaah biidni illaahi tabaaraka wa tacaala khudbaddeennu waxay ku saabsan tahay dar ka mida mu'miniinta oo la tilmaamay inay u ducaynayaan malaa'igtu qur-aanka iyo sunnadaba galladaha ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa ka mid a in rabbi subxaanahu wa tacaala addoonkiisa uu jeclaado awliyadiisa iyo markaa kuwuu jecel yahayna uu jeclaysiiyo walaalayaal sida macruufka ah qofku wuxuu jeclaystaa in loo soo duceeyo dadka walaaladiiya cidda uu tuhmayo inay isaga markaa waxbay ka taaca iyo cibaado fiican tahay ama ay ka weyn tahay ama si uun khayr ugu tuhmayo waxaa laga yidhahba laga yaabaa inuu dhahdo ii soo ducee bal ka warran ducada malaa'igtu ay u ducaynayso mu'miniinta dar ka mid ah malaa'igta oo ah khalqi aada u karaamaysan ilaahayna subxaanahu wa tacaala tilmaamay daacada rabbi inaanay ka daalin rabbi inay habi hadhiyo habeenba xusayaan yusabbixuuna alleyla waannahaara laa yafturuun laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun ilaahay subxaanahu wa tacaala bay ka amar qaataan oo amarkiisay fuliyaan mana caasiyaan rabbi tabaaraka wa tacaala hadhiyo habeenba ilaahay subxaanahu wa tacaala u tasbiixsadaan oo rabbi subxaanahu wa tacaala ay xusayaan oy ammaanayaan kamana daanaan rabbi subxaanahu wa tacaala xuskiisa iyo ammaantiisa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala markaa khudbaddeennan qodobo ilaa tobana oo ku saabsan sababaha lagu gaadho ducada malaa'igta ayaan jeclaystay naftayda iyo walaalahaba inaan xasuusiyo oo aan markaa waxa weeyaan aan khudbaddan dhexdeeda insha allahu tacaala ku sheego walaalkayga muslimka ah iyo walaashayda muslimadda ahay markaa ila soco oo qalbiga iyo dhegahaba aynuu furo bal si aynu u weelayno si aynu uga qaniimaysanno dadkaa la tilmaamay inay malaa'igtu ducaynayaan waxaa ka mid ah sababaha iyo acmaasha qofka saabugu noqonaya inay malaa'igta u ducayso inuu ka mid yahay kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobadkeena ee taa'ibiinta ah ee rabbi subxaanaه wa tacaala gefkooda uga soo noqda siduu nebigu inoo sheegayna calayhi الsalaaةu wasalaam qof kasta qof kastaaba waa gafayaa kulu bni aadam khaطaa wa khayru اlkhaطaa'iina atawaabuun bani aadam oo dhammi waa gefayaa waxaana u wanaagsan qofka gefkiisa garwaaqsanaya ka garaabaya ilaahay subxaana wa tacaala uga soo noqonaya qur-aanka ilaahay wuxuu tilmaamay tabaaraka wa tacaala dadka malaa'igtu u ducaynayso weliba malaa'igta xamalatul carshiga ah inay yihiin kuwa ilaahay subxaana wa tacaala markaa u soo noqonaya taa'ibiinta ah ilaahayna dembi dhaaf weydiisanaya aladiina yaxmiluuna alcarsha waman xowlah yusabixuuna yusabixuuna bixamdi rabbihim wayu'minuuna bih ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم maxay ugu ducaynayaan ilaahay u dembi dhaaf bay leeyihiin kuwa adiguu soo noqonaya kuwa jidka aad fartay markaa waxaya maraya cadaabka jaxiimana ilaahay u ka badbaadi bay leeyihiin rabbanaa waadkhilhum jannaati cadni alatii wacadtahum waman salaxa min aabaa'ihim waaswaajihim waduriyaatihim inaka anta alcasiizu alxakiim waa ducadoodii bay weli sii wadaan se ilaahay qur-aanka kaga ku tilmaamay ilaahw jannooyin sugan jannooyinka sugan ilaahay ou geli kuwaasood u ballanqaaday addoommahaaga wanaagsan aad u ballanqaaday cidda markaa aabbayaashood iyo ooryahooda iyo durriyaddooda ka mid a ee wanaagsanna ilaahw jannooyinkaa geli ilaaha casiisa oo arrimaha markaa wuxuu doonaya ka salgaadha xakiim oo xikmad badan baa tahay waqihim asayi'aat ilaahayou markaa waxa weeyaan gafafkana waxa weeyaan ka dhaaf waman taqi sayi'aati yowmaidin faqad raximta wadaalika huwa alfawsu alcadiim cidda aad gefkiisa markaa waxa weye ka dhaafteed ka badbaadiso waxaa gefkiisa ka dhalanaya kaasi waad u naxariisatay bay leeyihiin ilaahay bay dembi dhaaf weydiinayaan saa darteed inaynu rabbi subxaanahu wa tacaala hadh iyo habeenba u toobad keenno si aynu ugu guulaysanno ducada markaa waxa weeyaan malaa'igta waxaa ka mid a walaalayaal sababaha markaa waxa weeyaan lagu gaadho ducada malaa'igta lagu helo waxaa ka mid ah sadaqada markaa waxa weeyaan xalaal uu qofku shay xalaala markaa uu sadaqadaysanayo isagoo weliba naftiisu markaa waxa weeyaan ay markaa waxa weeyaan ku xasiloon tahay oo ay jeclaysanayso oo aanu cidhiidhi iyo markaa waxa weeyaan dirqi midnaba aanu dareemaynin laakiin uu dareemayo inay tahay inuu ka baahi badan yahay miskiinka wax u dhiibayo oo midhihii uu aakhiro goosan lahaa gacanta miskiinka markaa waxa weeyaan uu ku beerayo abi hurayre saxaabiga leh xadiidka saxiixaynka ku jira wuxuu leeyahay nebigaan maqlay isagoo leh calayhi salaatu wasalaam maa min yowm yusbixu alcibaadu fiih ilaa malakaani yanzilaani fayaquulu axaduhuma allahuma acdi munfiqan khalafa wayaquulu alaakharu allahuma acdi mumsikan talafa nebigaan maqlay buu uhi isagoo leh calayhi salaatu wasalaam maalin kasta oo ay qorraxi soo baxdo laba malag baa markaa waxa weeyaan ka soo dega samada ka soo dega labadaa malag oo waxa weeyaan markaa midna uu ducaynayo midna uu habaartamayo mid muxuu leeyahay wuxuu leeyahay allahuma acdi munfiqan munfiqan khalafa ilaahaw ka wax bixinaya ee wixiisa wax ka sadaqadaysanaya ilaahaw bedel khayr qaba sibuu ku ducaynaya ka labaadi muxuu leeyahay ka labaadna waa habaartamaya allaahuma acdi mumsikan talafa ka wixiisa haystay hilay ee higaagga u jiiday ilaahayow telaf ku rid telafka maxaa lagu macneeyey yacnii yaa allah ilaahayow waxaad waxaad meesha ka saartaa ka bakhiilkee wixiisa markaa bixin waayey caafimaadkiisa iyo cumrigiisa iyo maalkiisaba ilaahu meesha ka saar buu ku habaarayaa ka ducaynayaana muxuu uga jeedaa marka waxaa looga jeedaa barako maalkiisa iyo ehelkiisa iyo cumrigiisa iyo caafimaadkiisa ilaahu intaba barakee bay ugu ducaynayeen malaa'igtu waxaa ka mid a waa qodobka saddexaade sababaha lagu gaadho ducada malaa'igta alxirsu cala asalaati fi sufuufi اlwal safafka hore oo salaadda lagu tukado ayaa ka mid a waxaa ducada malaa'igta lagu helo baraa ibnu caazib xadiidka markaa waxa weeyaan ibi daa'uudu soo saaray wuxuu leeyahay kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam yaquul nebigu wuxuu ahaa mid yidhaahda oo markaa waxa weeyaan markuu salaadda intaanu salaadda gelin ayaa wuxuu saxaabadu ku odhan jiray buu leeyahay ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala sufuufi اlwal ilaahay iyo malaa'igtiisuba waxay ku sallayayaan safafka hore wa fii riwaaya asufuufu اlmutaqadima xadiidka imaamu nasaa'i safafka markaa waxa weeyaan soo horeeya ayaa markaa ilaahay iyo malaa'igtiisuba ay markaa wax weeya ku sallayayaan salliga ilaahay subxaana wa tacaala addoomihiisa uu ku salliyayaa waxa weeyaan jamaca sare inuu ka ammaano ilaahay subxaana wa tacaala darajaad iyo dembi dhaaf markaa kor ugu qaado salaadda malaa'igta iyo ducada malaa'igtuna adduca malaa'igtu markaa salligay ku salliyayaanna adducaa'u lahu wa talabu araxmati waalmaqfira dembi dhaaf dalab iyo naxariis bay ilaahay subxaana wa tacaala u weydiinayaan malaa'igtu addoommaha mu'miniinta ah ee safafka hore salaadda ku tukanaya saa darteed inaynu salaadda xilli hore nimaadno salaadaha faralka ah salaadaha loogu habsanba ka badan yahay waxaa ka mid ah salaadda jimce oo maalintaa fadligeedu aadka u badan yahay la tukanayo waxaanay ka tarjumaysaa inuu qofku safafka hore salaadaha faralka ku tukado waa min aqwى اbaraahiin calىa xusni istijaabati اlcabdi lirabbihi subxaanaه wa tacaala waxay ka tarjumaysaa aqbalitaanka uu addoonku aqbalay yeedhmada rabbigii tabaaraka wa tacaala u daacada iyo khayrka markaa waxa weeyaan ugu yeedhay waxaa ka mid ah asbaabta lagu gaadho ducada malaa'igtu ay markaa mu'miniinta u ducaynayaan safafka oo la xidhiidhiyo oo aan daldalool iyo qalqallooc midnaba aan loo yeelin marka la tukanayo caaisha waxay tilmaantay xadiidka markaa ibnu maajah inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam odhan jiray ina allaha wamalaa'ikatu yusalluuna cala aladiina yasiluuna asufuuf waman sadda furjah rafacahu allahu biha daraja nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam ilaah iyo malaa'igtiisu waxay ku salliyayaan kuwa safafka xidhiidhinaya ee safafka markaa waxa weeyaan aan kala jaraynin waman sadda furja qofka meel daloosho markaa awda ee safkii markaa bannaanaa buuxiya ama markaa waxa weeyaan xidhiidhiya ilaahay subxaanahu wa tacaala deraja ayuu kor u qaadaa derajada adduunyada maanta waa taa loo dirirayo ee dadka qaaqda ka baxaysa markaa aad arkayso derajaad baa ilaahay subxaana wa tacaala kor ugu qaadaya qofka sidaa yeela ee safka xidhiidhiya dad badani marka dha waar safka xaggan u soo dhow waa iska caadi ayna tukibu ku dhaha imaamka waa iska ca- caadi maaha caadi maaha waa in safka nebigu calayhi salatu wasalaam xataa waxa weeyaan samayba markaa waxa weeye safka saf shafkooda ayuu saa nabigu calayhi salatu u sifi u si- u simi jiray istawuu safuu sufuuf sawuu sufuufakum isa sima buu odhan jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam safafkiina siba laa takhtalifuu fatakhtalifa quluubukum safka salaada ha isku khilaafina quluubtiina iskhilaafaysee imisaa maanta khilaaf jira dadka qaar haddii la idhahdo safka akhi- laysku khilaafaya khilaaf badani ka dhashay dee qofku waxba haddaan u garanayn arrintan aanu fahamsanayn si kale u arkayaaba alaa tasufuuna kamaa tasufu lmalaa'ikatu cinda rabbiha oo miyaydaan isu safayn buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam malaa'igtu alle agtiisa siday u saftaan oo siday isu safaan baa la weydiiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam safafka horay dhammaystiraan safkana waa isku dhejiyaan buu tilmaamay rasuulku calayhi salaatu wasalaam calaa macna alxadiid waxaa ka mid ah asbaabta malaa'igtu markaa waxa weeyaan ay ugu duceeyaan mu'miniinta mulaasamatu almakaan aladii sallaa fiihi fi lmasjid qofku inuu laasimo oo uu ku nagaado oo uu ku xasilo halkuu ku tukaday inuu xoogaa sii fadhiyo inuu dikri ku akhristo inuu markaa waxa weeyaan muddo sii sii fadhiyo oo aanu markaaba waxa weeyaan aanu ciribta ku dhufan ayaa ka mid a asbaabta lagu helo markaa waxa weeyaan ducada malaa'igta الملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه نبي قحر عليه الصلاة والسلام ملائكة ملائكة وحي أدو عينيان متكين بي أدو عين يا بولي رسولك عليه الصلاة والسلام انت او فرديو هلكو كنتو كذي انتو فرديو halkuu ku tukaday maxay ugu ducaynayaan horeynuu soo sheegnay ducada malaa'igtu ducadeena inay ka qaalisan tahay waxay leeyihiin allaahuma arxam ilaahay u naxariiso allaahuma kfir lah ilaahay u dembi dhaaf allaahuma tub calayh ilaa ilaahay u ka toobad aqbal waa saddex ducoo qaaliya ilaahay u naxariiso ilaahay u dembi dhaaf ilaahay u ka toobad aqbal inta aanu cid kale markaa qofkii salaada tukaday aanu cid dhibaato gaadhsiin ama aanu markaa waxa weeye weyse jabin waxaad arkaysaa marka salaadda laga baxo qof laga yaabo inuu safafka hore ku tukaday masaajidkii oo dhinaca laysu wada hayo meel bannaani aani jirin dadka qaar salaaddii tukanayaan ayuu saa u boodayaan diyaarad baa ka kacaysa markaasuu gidaarkaa ka soo go'aya kolkaasaa loo gacan loo gacan haadinaya kolkaasaa laleeya in yar u kaadi in yar iska sug intaa uu markaa waxa weye xaylabaalaysanayo meeraysanayo ayaa waxa weeyaan adkaartiina la la- lala yimid ka dambaysay salaadda sunnadiina laga yaabo markaa in la tukaday marka maxaa eryaya waxaa laga yaabaa taa uu ka or taa uu tukaday mid ka dambaysaba qofku inaanu tukan baa suurtagal ah marka qofku inuu sii laasimo halkii uu ku tukaday sida u dhaqan ahaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam dee waa laasimi jiray may dhicin inta badan marmar iyo dhif bay ta- tilmaameen saxaabadu isagoo arrin weyn oo muhima u kacay inuu markaa waxbay ka kacay halkuu rasuulku calayhi salatu wasalaam ku tukaday bal wuxuu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam salaadaha qaarkood sida salaada subax oo kale man salla subxa oo man salla qadaata fii jamaaca salaada subax qofka jamaca la tukada ee dabadeedna markaa halkaa fadhiista ilaahay ku xusa cadceeddu markay soo baxdana laba ragcadood tukada nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xaj iyo cumro dhammaystiran qof tukada qof markaa gutay ajrigeed inuu leeyahay xajkii cumrada waa laga doonaya laakiin ajrigu ka heli lahaa xaj iyo cumro dhammaystiran in leeg buu ka helayaa inuu halkuu ku tukaday salaada fajarka iyo jamic iyo masaajkii sii fadhiyo inuu ilaahay xuso cadceeddu markay si wanaagsan u soo baxday marka ay godka ka soo go'dana inuu markaa waxa weeye laba ragcadood tukado qodobka lixaad waxaa ka mid ah asbaabta lagu gaadho ducada malaa'igta tacliimu nnaasa alkhayr dadka oo wanaagga iyo khayrka iyo cilmiga samaawiga la baro dadka oo sharka loogu yeedho maaha dadka oo dhexdooda fasaad la faafiya maaha waa adigaa maanta arkaya in badanoo dad dadkii iclaanka ku mashquulsanaa ahi kelimaad laga yaabo khadda iyo gafa dadka ka soo yeedhay ilaa qofku waa bani aadame oo aqoon darra ay ka soo markaa uga ay uga soo baxday ama caruurnimo iyo da'yaraani markaa wax weye ay ka soo saartay ayaa waxaa laga yaabaa inuu fiyuus ku raadiyo ilaa waxaa weeyaan janalo waaweyn iyo idaacado waaweyn iyo tiifiyo waaweyn oo caalamka gaal iyo islaamma ka dhex shaqeeya ilaa ay qaateen oo ay noqoto shaabad xun oo markaa waxa weeye mujtamaceenna iyo dalkeenna markaa waxay ku taalla maxay soo kordhinaysaa taas wuxuun cun hadduu qofku idhaahdo maalinta dambe waxaa laga yaabaa inuu ab- abeeso fujisto abeeso sideediioo waabayda unuunka ku haysa inuu fujistaa laga yaabo marka markaynu wax baahinayno ama aynu duubayno iska daa wax kale eh qofka xataa khayrka sheegaya sabqu lisaan baa ka dhacaya dadka wax faafree faafreebaya duubaya inay faafreeb ku sameeyaan oo wixii khaldanaa ay markaa ka saaraan baa wanaagsan haddii inta intale markaa uu qaato qofka ka war oo baraha bulshada uu soo dhigo sida maalmahan ba aynu arkaynay idan walaalayaal waxaa ka mid a dadka oo markaa khayrkii wanaagga la baro nebigeennu calayhi salaatu wasalaam waxau ihi xadiidka markaa imaamu tirmidi soo saaray min xadiidi abi umaama ina allaha wamalaa'ikatahu ahla asamaawaati waalaradiin xata nam- xata annamlata fii juxriha wa xata alxuut la yusalluuna calaa mucallami al- mucallami alkhayr mucallami annaasi alkhayr ow kama qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam calaa mucallimi annaasi alkhayr nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay iyo malaa'igtiisuba waxay ku salleeyaan salliga ilaahay uu addoomihiisa ku salliyayo ammaan uu jamaca sare ka ammaanayo iyo darajaadkooda uu kor u qaadayo horeynuu soo sheegnay iyo salliga malaa'igtoo duco ah dembi dhaaf iyo naxariis iyo makfiro ilaahay ay u weydiinayaan yay dembi dhaaf yay ku salleeyaan xataa wuxuu nebigu xusay qudhaanta godkeeda ku jirta iyo kalluunka badda ku jira waxay markaa waxa weeyaan ay u ducaynayaan dadka dadka khayrkii wanaagga baraya maaha kuwa sharka markaa ugu baaqaya iyo xumaanta kuwaasay markaa waxa weeyaan ayay u ducaynayaan kuwa malaa'igtii ilaahay u ducaynayso ee xayawaanaadkii qudhaanta u ducaynayso ee kalluunka badda ku jira uu ducaynayo haddaad aflagaada iyo cay ula soo fadhiisato ka war oo aad tidhaahda halka waxaan u soo fadhiistay inaan kuwaa caayo iyo inaan kuwaa markaa waxa weeyaan ceebeeyo iyo inaan kuwaa markaa waxa weeye waxaan ahayn ku sheego ka waran khatar cadiim saa daraaddeed walaalayaal qodobo lixaynu sheegnay oo ka mid ah sababaha markaa malaa'igta ducadooda lagu helo inaynu acmaasha iyo adkaarta iyo cibaadaadka iyo markaa adciyada halkaa lagu sheegay qur-aanka iyo sunnadaba aynu ka faa'iidaysanno si aynu u helno ducada malaa'igta oo aanay inoogu dhicin habaarka malaa'igtu markaa iyo lacnadda ay markaa malaa'igtu nacdalayso dadka markaa dariiqa saxdaa weydaarsan taana in sha allahu tacaala maalin kale ayaynu ka hadli doonaa aquulu maa tasmacuun waastaqfiru llaha li walakum inahu lgafuru inahu alxamdu lilahi calaa ixsaanihi washukru lahu calaa towfiiqi waimtinaanih waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluhu addaaci ilaa ridwaanih sala allahu wasalam wbaaraka calayh wacalaa aalihi wasaxbih waman tabicahum biixsaanin ilaa yowmi iddiin uma maa bacd walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala cabsidiisa mar walba aynu ogaanno ehelkeenna iyo nafteenna iyo ummaddeennana taa aynu u dardaaranno adduun iyo aakhiro taasa ku liibaanaynaa waxaa ka mid a walaalayaal asbaabta lagu helo ducada malaa'ika ducada malaa'igta ciyaadatu اlmardaa wa ziyaaratu اlإkhwa liwajhi اllaahi tabaaraka wa tacaala dadka xanuunsanaya oo la booqdo iyo walaalaha muslimiinta ah ama saaxiibbada kale ee uu qofku leeyahay ama guud ahaanba dadka muslimiinta ah inuu qofku ilaahay daraaddii markaa u booqdo lilaahi isagoo ay ka tahay inuu u booqdo nebigeennu calayhi salaatu wasalaam xadiidka abi daa'uud wuxuu rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam cali bna abi aalibna nebiga alayhi sala slm uu ka wariyey saxaabigaa jaliilka wuxuu leeyay samictu rasuula اllahi salى اllahu alيه waslm yaquul nebigaan maqlay isagoo leh maa min muslimin yacuudu musliman ma jiro qof muslimoo walaalkiisa kale muslimka booqanaya maa min muslimin yacuudu muslima gudwata ilaa sallaa calayhi sabcuuna alfa malakin xataa yumsi wain caada huwa cashiya ilaa sallaa calayhi sabcuuna alfa malakin xataa yusbix wa kaana lahu khariifun fi ljanna nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam qof muslima oo walaalkiisa kale muslimkaa booqanaya wakhti gelin hore ah ma jiro ilaa sallaa calayhi sabcuuna alfa malakin xataa yumsi toddobaatan kun oo malag ayaa u duceeya ilaa uu galabaysanaya buu nebigu uhi alayhi isalaatu wasalaam marka uu soo noqdo ee uu ka soo noqdana toddobaatan kun oo malag ayaa waxa weeyaan u ducaynaya ilaa markaa waxa weya inu ka waabariisto hadduu booqdo gelin dambe uu booqdana wain caadahu cashiya hadduu gelin dambe booqdana cafwan toddobaatan kun oo malag baa u ducaynaya buu nebigu uhi alayhi isalaatu wasalaam ilaa uu ka waabariisto jannadana waxa uu ku leeyahay khariif iyo macnaha waxa weeyaan midho aada u qaaliya oo ilaahay subxaana wa tacala ugu diyaariyey walaalayaal saasuu nebigeenu ka warramay calayhi isalaatu wasalaam kam wa kam imisaa maanta qof xanuunsanaya oo guryaha jeefa ama cusbitaallada lagu hayaa imisaa xumad u jiifa imisaa xubnihiisu kala dhantaalan yihiin imisaa sakaraad ba oo laxadaadkii u dambeeyey ku jira laa cadada walaa xisaab si aynuu dareenno qofku u dareemo nicmada sixada iyo caafimaadka ilaahay siiyey waxyaabaha lagu garto waxaa ka mid a markaad dul joogsato ka xanuunsanaya ee taahaya ee caafimaadkiisii waayey ee cibro iyo cashar markaa lagu qaadanayo dadkii horena waxay odhan jireen asixatu taajun calaa ru'uusi اlasixaa laa yaraahu ila almardaa caafimaadku waa taaj kor saaran waxa weeyaan qofka caafimaad qaba ayuu dusha ka saaran yahay keliya waxaa arkaya qofka xanuunsanaya ee jiifa laakiin ka caafimaad qabee digdiglaynayaa waruma hayo ikhwaani fi اllaah mar kale nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam xadiidka markaa imaam tirmidi iyo ibnu maaja imaam albaanina uu taxsiiniyey abi hurayre saxaabiga la odhan jiray radia allahu canhu ardaa nebiga ka wariyey man caada mariidan aw zaara akhan lahu fi اllaah naadaahu mulaadi munaadin an tibta wataaba mamshaak watabawa'ta min aljannati manzila allahuma ajcalnaa min haulaa'i ya rab nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam qofka booqda qof xanuunsanaya qofka booqda ama markaa waxa weeyaan u tagay isaguna booqda qof walaalkiiya ilaahay daraaddii u taga mid xanuunsanayuu booqdo ilaahay dartii u booqday ama mid caafimaad qaba oo walaalkiisii muslimka ahaa ayuu booqday mid dhawaaqaa dhawaaqa oo dhawaaqiisu yahay an tibta wataaba mamshaaka waad wanaagsanaatay socodkaaguna waa wanaagsanaaday watabawa'ta min aljannati manzila jannadana meel iyo makaan ayaad ka samaysatay markaa wax way adegto sidaasaa markaa waxway lagu odhanaya oo muxuu ku helay makaanka iyo jannada muxuu ku mutaystay waa booqashadaa camalkaa kooban baa ilaahi subxaana wa tacaala uu sabab uga dhigay waxaa ka mid waa qodobka sideedaade asbaabta lagu helo ducada malaa'igta dadka muslimiinta ee walaaladeenna qofku saaxiibkii iyo qaraabadiisii iyo ehelkiisa kale muslimiintaba inaynu innagoo ka maqan aynuu ducayno waayo qofka muslimka ahi walaalkiisa darajaadka xidhiidhinta qofka muslimka uu xidhiidhinayo saddex darajo weeye wixii halkaa kasoo ka hooseeya waa khatar weeye ta koobaadi waa maxay waxa weeyaan qofku inuu naftiisa wixii u hayey markaa uu ka doorbido walaalkii u dhiibo wa yu'hiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa wixii isaguuba u baahnaabuu ayuu naftiisa ka qaaday markaasuu walaalkii siiyey waa naftaada ka qaado naftaada u qaad waa derajada u sarraysa isagiibaa u baahnaa walaalkiibuu siiyey u doorbiday ta labaadi waa maxay waxa weeyaan haddii aynu markaa waxa weeyaan inaynu u ducayno waxba wuu tari kari waaye soo maaha inuu u duceeyo walaaladii wuxuu u hayaa ma jirto laakiin ducadaa ayuu ayuu u hayaa ducadaa wax weyna inuu u duceeyo qodobka saddexaad waa maxay inuu ka dhib la'aado waxba wuu siin kari waaye naftiisu ka doorbidi kari waaye waa u ducayn kari waaye inuu ka dhib la'aado aanu noqonin muslim dhibow dadka dhiba hadduu muslim dhibow noqdo macaalkiisa iyo codhabtiisa dambana hagaagi mayso dadka inuu duceeyo muslimiinta ah nebigu muxuu hi calayhi salaatu wasalaam xadiidka muslim saxiixa ku jira min xadiidi safwaan wuxuu leeyahy saxaabigaasi qadimtu shaam faataytu abaa dardaa fii manzilihi shaam baan tegay oo gurigii abidardaa baan tegay buuhi falam ajidhu kamaanan helin abidardaa ooridiisi baan helay buuhi markaa guriga joogta markaasaa waxa waxay igu tidhi buuhi aturiidu alxaja oo sanadkaba inaad xajtaad doonaysaa xajkii inaad tagta mayaad doonaysaa faqultu nacam haa baan ku idhi buuhi waxay ku tidhi markaa fadcu lala fadcu llaaha lanaa fadcu llaaha lanaa bikhayr ilaahay wanaag iyo khayr noo bari oo noo soo ducee fa ina الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam kaana yaquul nebigaan ayaan maqlay buu waxaan maqlay bay tidhi nebigu wuxuu ahaa calayhi الsalatu wasalaam mid mid yidhaahda dacwaة اlmar'i اlmuslimi liakhiihi bidahri اlqeyb mustajaaba cinda ra'sihi malak nebigaan maqlay qofka muslim isagoo leh qofka muslimkaee walaalkiisa muslimkaa u soo duceeya isagoo ka maqan waa laga aqbalayaa dacooyinka la aqbalo ayay markaa waxay ka mid tahay madax sinkiisa iyo madaxiisa agtiisa malag muwakilah oo ilaahay u wakiishay baa jooga mar kastoo u duceeyo walaalkii uu khayr ugu duceeyo malagu muxuu ku idhaahdaa aamiin walaka bimil allah ha aqbalo aamiin adiguna intaasoo kale aad leedahay malaggii baa u ducaynaya bal haddaba fiirso habaar la habaaro qof muslima iyo xumaan iyo wana markaa waxa wey shar lagu sheega maya haddaynu wax kala tari kari weyno xataa kii inagu khaldamay sida afdalkiiyo wanaagsani waxa weeye khudi ilcafwa waamur bilcurfi waacnij cani iljaahiliin samaha far waxa weeye kii kugu khaldamay iska cafi magaratadana ka jeedsa baa rabbiilahi subxana wa tacaala labada qodobee ugu dambeeyaa maxay yihiin qodobka sagaalaad wuxuu yihi alxirsu cala asuxuur suxuurta qofku markuu soomayo inaanu odhan anu suxuur waxba uga baahayno gowskaygaan ka cabbayaaye inuu suxuurto oo haba yaraatee markaa uu sii suxuurto abi saciid xadiidka uu nebiga ka wariyey calayhi salaatu wasalaam imaamu axmed iyo markaa waxa weye ay soo saareen imaamu albaani uu tasxiixiyey saxiixuljaamicna ku jira nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam alsuxuuru akluhu baraka falaa tadacuuh walow an yajruca axadukum jurcata min maa faina allaha caza wajalla wamalaa'ikatahu yusalluuna cala almutasaxiriin nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay iyo malaa'igtiisaba waxay ku salliyayaan kuwa markaa waxa weeyaan wuxuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam suxuurta waa baraka buu rasulku uhi alay slam ha ka tegina kabashooyin biyaana allaha ka yeele maxaa yeelay rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay iyo malaa'igtiisuba kuwa suxuuranaya waa ku salliyaanoo waa duceeyaan saasuu nebigu lehy alayhi isalaatu wasalaam qodobka ugu dambeeya waxa weeye marka aynu habeenkii maqallo diigga oo ciyaya inaynu markaa ilaahay subxaana wa tacaala barino abu hureyre saxaabiga la idhahdo xadiiska saxaanka ku jira nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam idaa samictum siyaaxa diigka fas'alu اllaah habeeniyo maalinkay doontaba ha noqotee diiggu wuxuu arkayaa malaa'ig buu arkaa idaa samictum siyaa siyaaxa diigka fas'alu اllaha min fadlihi fainahaa ra'at malaka markaa maqashaan diigga oo ciyaya ilaahay subxaanahu wa tacaala barya oo khayr iyo fadli iyo dheeraad weydiista malaa'ig ayuu markaa wax weye arkayaa khayr iyo wanaag ina ilahay la weydiisano marka waxaa looga jeeda bale culimmadu qaadiciyaadoo kale wuxuu leeyahay sababtu waxa weeye saa loo leeyahay rajo la rajaynayo malaa'igta aamiinteeda iyo qofkan isaguna ducaysanaya aamiintiisu inay kulmaanoo ilaahay subxaanahu wa tacaala marka aqbalo marka walaalayaal qodobadaa tobankii aynu sheegnay waxay ka mid yihiin sababaha malaa'igtu markaa mu'miniinta ay ugu duceeyaan inaynu ku dadaallo isla markaa fursadaha ka qaniimaysanaa muhim weeye innagay dan adduunye mid aakhiraba inoo tahay allah inoo fududeeyo allah ina waafajiyo uma saluu wasallimuu calaa rasuuli illaah imtihaalan liqowlihi tabaaraka wa tacaala ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy yaa ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasallimuu tasliima allahuma salli calaa muxamedi wacalaa aali muxamed kama sallayta calaa ibraahiim wacalaa aali ibraahiim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانتين اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تهلكنا بالسنين اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من الآيسين اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم لا تهلكنا بما فعلنا وبما فعل السفهاء منا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت راحة وبعد الموت جنة ونعيمة اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء وحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة